halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasaha bisha maajna waa koob iyo labaatan sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah degmada baardheere oo ay ka da'een roobab daadad watay kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac xaafadaha ka mid ah xaafad ka mid a xaafadaha dadkii u gudbahaya ayaa meeshaas musiibo ku dhacday dadkii marka bombadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhammaaday madras marka meeshaasa waxaa ka dhacday musiibadaas waxay ahaayeen sagaal qof oo dhimasho iyo saddex qof oo dhaawaca
waxaa kalood maqli doontaan waraysiyo ku saabsan haween ka aflaxay xarumo lagu baro xirfadda dhartulidda oo ay noloshooda ku maareeyaan heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse dhegaystayaal marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah ayaa saaka ka dhacay deegaanka daarunimco oo hoostega degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe dagaal xoogan ayaa ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab dhex maray mas-uul deegaanka u hadlay ayaa sheegay in ay iska cabiyeen weerarka al-shabaab halka kooxda al-shabaabna ay dhankooda sheegteen in weerarka ay ku dileen in ka badan toban askari tiro kalena ay dhaawaceen ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada al-shabaab wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ukrain ayaa sheegtay in qarax ka dhacay waqooyiga dhulka la haysto ee crimea uu burburiyey gantaalada ruushka oo lagu shiday tareen duqa magaalada janko ee ruushka uu maamulo ayaa sheegay in goobtaasi ay weerareen diyaarado aan duuliyo lahayn ukrain ayaa ku dhawaaqday duqaymaha balse sidaa caadada ah si cad uma sheegin in ay ka dambeysay weerarka iyo in kale haddii la xaqiijiyo waxa uu noqon doonaa weerar naadir ah ama dhif ah oo ciidamada ukrain ay ku qaadaan gudaha crimea halkaasoo ruushku ay goosteen amaba ay ku dareen dalkooda kadib afti dhacday sanadkii labadii kun afar iyo tobankii warkii duniduna dhegeystayaal waa inaga intaas halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington degmada baardheere wararka ka imanaya ayaa sheegaya in degmadaasi ay ka da-een roobab daadad watay kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac sida uu v o eda u xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baardheere maxamuud ibraahim salaad faradheere ilaa sagaal qof ayaa ku dhintay daadadkaasi kuwaasi oo u badan dhallinyaro iyadoona la la-yahay lix qof oo kale oo baadigoobkooda u socdo wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa khadka telefoonka ku waraystay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada degmada baardheere maxamuud ibraahim salaad faradheere waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen
aadan waa mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o eda walalow ilaahay baa mahadle hala roob ayaa ka da-ay degmada baardheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan walaalow waxaa jirtay meel buunda ah oo dadka ay iskaga gudbiyeen oo macnaha meesha doosha uga dhacdo qaybiso xaafadaha ka mid ah xaafad ka mid a xaafadaha dadkii u gudbahaya ayaa meeshaas musiibo ku dhacday dadkii marka bombadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhammaaday madras waa gartay
marka meeshaasa waxaa ka dhacday musiibadaas adig dadka intii aan saaka subaxnimadii hore xaqiijinay waxay ahaayeen sagaal qof oo dhimasho iyo saddex qof oo dhaawaca haddana dad lala yahay oo ilaa lix qof ah jiro saas ay yeelayso welina si fiican uma aana hubinin marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas ma daadad ayaa soo rogmaday oo buundada jaray mise buundada iskeed ayaa u gooday walaal daad baa soo rogmaday macnaha waxaa jirtay meel bahusha iyada marka kor loo qaada ah oo ay ku galaan dad kageedaha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiirarka iyo waxaas wixii ayaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkiio buumbadii marahaya ayaa meesha iyada ku kulmay geerihi ayaga ahaa oo biyihii ay wataan ayaa oo daadadkii soo gadoomay roobka ayaa macnaha waxyeeleeya dadka meesha saasay ugu dhamaadeen hadee qofka qof aad kala jirto siduu ulahaana adu sagaal qof baa isku meel ku geeriyootay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada uu ku geliyo dhalinyaro ah oo qaar sportista iyo kuwa dhalinyaro yaryara iyo dad ganacsata iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan iskugu jirjiro marka niyahow xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas waa tahay degmada bahar dheere dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan bal tusaale naga sii tan burburtay ma taasa mise waa mid kale maya walaal waa buundo buundo xaafadeed la ah oo xaafad la yidhahdo kurmaan ayay u gudubtaa buundo weyn oo hadda la dhisaayo hadda dhismadeeda ay socotay bulshada ay dhisaayaan waa jirtaa taas ma ahan weli waa qabyo taas laakiin midaan waa mid yar oo bu- buundo yar ah oo qayb ka mid ahna hadda bulshada ay ku dartay qayb ka mid ahna horay waktigii hore ay u dhisay ain la yidhaha solidarity marka oo yar oo dee bulsha macnaha kalabarkeeda ay noqotay marka qayb dambe oo hadda bulshada ay ku darsatay oo dadkii bulshada ayaga iscilqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay marka olalow ma ahan buundadii weyneyd taas midda kalood sheegaysa dee xoolaha ka gudbaana waa tii webiga oo weyneyd oo dee webiga saarnayd ma ahan meesha antogan waa tog dabiici ah oo magaalada dhex maro oo maanta toga kurmaanka la yidhaahdo oo xaafad kurmaan la yidhaahdo iyo magaalada inteeda kale ayuu kala qaybiyaa waa tahay degmada bahar dheere waxaa waayadan dambe ku soo barakacayay dad aad u tiro badan oo barakacyaala hadda roobab saameyn xoogan ku yeesha degmada ayaa daaya bal dadka xaaladooda ka waran walaalow dee sanadihii dambaba abaar ayuu taa deegaanka dadkii waxay iska ahayn deegaankan midnimada dhexe bay iyo bakool gedada inteeda kale ay ka imaanayeen dadka dee waa dadka waxay iska ahayn xoola dhaqato beeraley mar haddii dee beerihiina afar sano ay abaarsadeen xoolihiina ay iska dhammaadeen dadkii meesha ay miciin geli karaan gargaarna aan la gaarsiin karin oo aad dareemaysa dee duruufta deegaanka ku jirta oo dadka ay ku nool yihiin marka dee dadku ay soo miciinsadeen kulaylkiina uu aad u batay iyo abaartii inay imaadaan deegaanka marka dee waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay dad buushash ku jiro oo marakaneeca iyo baalkii baca hoostood iyo cooshado ku jiro oo roobkaas intaas leeg oo mugta fatahaadda intaas leeg oo dadka ay ku dhammaadeen dhaliyey korkooda uu ku daayay duruufta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa marka laakiin niyow annaga ilaahay baa mahadle sababtoo dee abaar joogta ah oo mogta muddo badan
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada degmada baardheere maxamuud ibraahim salaad afar dheere oo u waramayay wariyaha v o e da aadan maxamed salaad halkaad kala socotina waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
bilane walaal bima tihi moogtahay badweyn lama beegsadeen bilane walaal bima tihi moogtahay badweyn lama beegsadeen meeshii buslee baanuu libaax bahaluhu galaan kama bereye meeshii buslee baanuu libaax bahaluhu galaan kama bereye
heeskaasi ay nugu luqeynayeen fanaaniinta axmed cawad rabsha iyo hiibo maxamed hudoon halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada booramo waxaa ka jira xarun lagu tababaro dhallinyaro gabdho u badan kuwaasi oo barta xirfadda dhartolidda haween fara badan ayaa ka aflaxay xaruntan wariyaha v o eda booramo haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi magacayga waa asma daar xuseen ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada buurama ka barata xirfada dawaarka iskuul farsamada gacanta ee soosta horta alxamdulilah waxaan bartaa xirfada dawaarka waxaan bartay oon hadda dhameeyo xirfada dawaarka dhowr nooc oo dhiseyno kala duwan alxamdulilah horta waxaan baranayay muddo lix bilood aad toddoba bilood gaadhaysa xirfadan horta markii hore aad baan ugu hanweynaa oo hobigayga ahayd waanan jeclaa inaan barto alxamdulilah halkan baan ka helay oo soosta ayaa aan arkay xayasiisadeedii markii ardayda la qaadanayay saas ayaanan kusoo galay lix bilood xirfadan waan baranayay oo toos ayay iigu socotay kadib waxaa ii dheerayd bil kale oo shaqa carbina oo suuqa laygeeyey bishii suuqa laygeeyey sidoo kale iyadana wax badan baan faa-iiday haddii ay tahay dhiseyno kaloo cusub haddii ay tahay sida dadka loola macaamilo iyo saa loola dhaqmo macaamiisha alxamdulilah wax badan baan ka faa-iiday waxaa jirta iyadna xirfad kale maxay ahaydaan xiisad kale oo maalmaha qaar halkan soosta la noogu dhigi jiray oo ahayd sida ganacsi loo abuuro alxamdulilah xirfadana wax badan baan ka faa-iiday maanta anoo keligiya iyo anoo gruub kale ila socdaan intaba ganacsi waan samaysan karaa waxyaabaha lanagu baray waxaa kamid ahaa ganacsiga waxyaabaha dili kara waxyaabaha hoosudhac ku keeni kara waxyaabaha ganacsiga suuqa ka xidhi horjoogsada sida loo suuqa geeyo sida maxay ahaydaane loo abuuro iyo aduu halkii ugu hoysad ka bilaabi lahayd ilaa iyo maxay ahaydaane heerde au ganacsigu noqdo mid isagu isa soo saara marka hadday tahay buughaynta hadday tahay maxay ahaydaane qalabkii loo baahnaa ganacsigii lagu bilaabayay hadday tahay shaqaalihii oo dee u baahan isaguna in waqti fiican la siiyo oo shaqaalo firfircoon oo shaqaalo dadka soo jiita ad waxyaabo aada u fara badan baan iyadana ka faa-iiday xirfadan aan halkan ka bartay waxaan jeclahay inaan ku shaqaysto oo hobigayga waa inaan ku shaqaysto aan noloshaydana wax badan kaga bedelo asmaay muddada intaa leegeed waxaad soo baranaysay haddana aada qalinjabintii ku dhowdihiin haddii aada maalgashi heshaan ma is leedahay waxaa laydin baray waad ku shaqo tegi kartaan waanad ku shaqaysan kartaan horta guruub ahaan iyo shaqsi ahaanba haa waan leeyahay waanan hubaa inaan ku shaqo tegi karo haddii aniga shaqsi ahaantayda tahay haddii ay kuwa kale ila mida tahayba xirfadaa lana baray qof walba toos maasha allah si fiican buu ugu shaqaynaya
gabadh kale oo iyaduna barata xirfadda dawaarka kana barata xaruntan ma lahayd waxbarasho hore oo xirfadan ka horeysay
magacayga waa fardiso cismaan cumar waxaan horey usoo bartay ilaa dugsi saraan ka gaadhay waxaanan gelinuun jaamacad xaruntan soosta waxa aan kusoo biiray bishii sideedaad waxaanan arkay ardayba ay sheegtay aduu xayeysiisyada iyo waxaasaan arkay waxaanan ka bartay xirfadda dawaarka maasha allah wallaahi anu maanta heer waxaan gaadhay aan shay kasta toli karo cabir kasta oo laga keeno aan qaadi karo oon de ku shaqo tegi karo haddii aan helno maalgelin aan ku shaqaysan karo waan ku hanweynaa marka hore inaan barto xirfadda dawaarka waana raadin jiray meel aan ka barto laakiin waxaa ii suura gashay inaan ka barto xarunta soosta
hal bil baa tababar bannaanka kusoo qaadanaysay meelaha dawaarka lagu talo ee magaalada gudaheeda maxaa kaaga kordhaad is leedahay aqoomaha noocaas oo kalea eed meel shaqa tababar aad ku qaadanayso
waxaan kasoo faa-iiday noocyada dharka kala duwan waxaan kaloon kasoo faa-iiday sida dadka loo soo dhaweeyo waxaan kasoo faa-iiday sida loogu samro ama dulqaad dameheradii aan joogay waxaan kaloon kasoo faa-iiday inaan dhisayn kasta toli karo ayi dhisayn ayi cabir kasta aan qaadi karo horta ayi nuuc dhar waan toli karaa oo xaruntan ayaan ku bartay inaan shay kasta toli karo halkii aan tegays waxaan kusoo bartay nuucyada dharka dumarka haddii waaweyn yihiin iyo hadday yaryar yihiinba iyo hadday kuwa dhexe yihiinba haddaan kusoo noqdo dhinaca asma gabdhaha idinla midka ah ee aan xirfadahan oo kale baran ee guryaha iska jooga maxaad kula talin lahayd horta gabdhaha ila midka xirfadahan oo kale aanan baranin horta xirfad inaad yeelataa adigay muhiimkuu tahay oo waxaad naftaada u baratay xirfaduhuna waa waxyaabaha ugu fududa inta badan shaqa lagu abuuri karo ganacsi lagu abuuri karo amaba aad ku shaqo tegi kartaba marka gabdhaha walaalaha iyo guryaha jooga waxaan kula talin lahaa inay xirfadaha bartaan ay teegaan ay iska diiwangeliyaan meelaha xirfadaha lagu baranayo haddii ay meel lacag lagu barto tahay iyo haddii kale meel kale oo dee ay hay-adii mashruuca keenta tahayba xirfada horta aad bay muhiim u tahay nooc kasto ay tahay xirfada marka hablaha iyo wiilashaba dadka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa aqoonta maadiga ah inay xirfadana ku labeeyaan sidaa asmo oo kale ay talada u bixisay maxaad ku kordhin lahayd gabdhaha iska fadhiya guryaha ee aan xirfadna aqoon waxna baran karaa waxaan kula telin lahaa inay een, xirfadda farsamada gacanta een, ay shay ay noqoto say decoration dawaarka adu farsamo gacan oo dhan inay gabadhu barato waayo gurigeeda ku qurxisan kartaa maahane een, way ku shaqaysan kartaa kolley uma baahan karta hadhow toole haddii keligeed noqoto way ku shaqo tegi kartaa markaas darteed waxaan odhan lahaa inay gabadh kastaba ay ka faa'iidaysato hadday haayad noqoto iyo hadday meel lacag noqotaba
aaday mahatiyin kuwaasi waxay ahaayeen gabdho wax ku barta xarun lagu tababaro dhalinyaro oo gabdho u badan oo ku taala magaalada boorama waxay u rameeyeen wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good halkaad kala socotiina waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana aynu kuso- kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha guud ahaanba barnaamijkeenna maanta waxaynu ku falanqaynaynaa horyaalka waddanka ingiriiska oo haatan ay isugu soo hareen loolankiisa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo arsenal kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa koobkan difaacanaysa arsenaalna waxaa ugu dambeysay sannadkii labada kun iyo afartii walow haatan horyaalka ay sideed dhibcood ku hogaaminayso horyaalka waxaa ka harsan toban kulan oo keliya inkastoo manchester city ay koob iyo toban kulan u harsan yihiin ka hor inta aanay kulmin labada kooxood ee manchester city iyo arsenal oo ku kulmaya guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city waxay labada kooxood mid waliba hay soo ciyaari doontaa afar kulan oo ka tirsan horyaalka wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa marka laga soo noqdo ciyaaraha qaramada waxay kulanka koowaad gurigeeda kula ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee liverpool southampton ayay booqan doontaa leicester city ayaa u iman doonta halka brighton of albionna ay booqasho ugu degi doonto kadibna arsenaal ayaa u iman doonta halka kooxda kubadda cagta ee arsenaal kulanka koowaad ay la ciyaari doonto leeds united oo gurigeeda ay kula kulmi doonto liverpool ayay booqan doontaa sidoo kale westham oo london ay ka wada dhisan yihiin ayay u tegi doontaa southamptonna gurigeeda ayay kula ciyaari doontaa ka hor inta aanay booqanin manchester city kulankaasi oo dabcan dadka qaar ay leeyihiin waa kan lagu qiimeyn doono cidda horyaalka ku guuleysan doonta haddaba kooxda kubadda cagta ee arsenaal iyo manchester city kumaa horyaalka sanadkan qaadi karta kulamada u dhiman marka la eego kooxdee haysata jid fudud oo u suura gelin kara koobka inay ku guulaysato arrimahaas iyo kuwo kaleba waxay la falanqeynaya cabdifitaax shabalaala oo ku sugan magaalada san diego ee gobolka california cabdifitaax soo dhawow runtii mascad oo markaa fiirisid horyaalka wuxuu soo gaaray meel aada u adag tobanka game ee ugu dambeeya oo kooxaha badanaa daal ku dhaco dhaawacyo kusoo kacaan xaalado adag la galo kooxa badan ay hoos inay u degaan ka cararayaan oo aad la kulmaysid kooxa badan oo europe league raba ama champions league raba marka isku dardar horyaalku wuu adag yahay arsenalna waxay haysataa advantage ama natiijo aada u fiican xagga dhibcaha waxaan hore usoo xusay falanqeyn badan aan samayn jiray in horyaalka lagu kala qaado yaa koreeya ma ah yaa badiyey marka u fiirisid warqad ahaan arsenal iyo man city kulankay kulmeen man city baa badisa haddana arsenal aa koreyso marka waxaa la qiimeynayaa haddii kulanka dambe oo kale xataa ay man city badiso arsenalna ay koreyso inay dhici karto arsenal oo weli koreysa man cityna lixda dhibcood ka aad isku dara marka advantageka ugu badan waxaa haysata arsenal arsenal lugtoodu ku jiraa ayay dhaha markaan oo kale falanqeeyaasha lugtaadu ku jiraa marka lo waxaa waaye adigaa haysta natiijadaadi koobkaa ku qaadi lahayd Waa gartay, gacantaadi laakiin- ku jirtaa laakiin markaad eegto eh, kooxaha u harsan labadooda markaad isku barbardhigto eh, dadka qaar waxay ku doodayaan in kooxda kubadda cagta ee manchester city eh, kulamada adag inta badan ay gurigeeda ku ciyaarayso halka kooxda kubadda cagta ee arsenalna kulamada adag sida liverpool iyo manchester city oo kale ay gurigooda booqanayso halkaasi miyaan laga garan karin haddii arsenal ay simbiriraxato maadaama ay guri kala tegayso ciyaaruhun ay adag yihiin intaasi fursad siin karto kooxda manchester city
aad iyo aad waa fursad iska cad oo arsenal laga heli karo arsenal homekay ku fiican tahay inkastoo sanadkan waxyaabaha arsenal iska bedelo dhibcahan badan ee ku shaqaysatay ee kamid tahay inay kooxihii yaryaraa gurigooda kusoo karbaashto marka haddii koox weyn xataa ay gurigeeda ku karbaashi karin waxay sameynaysaa advantageka ama natiijada mascadooda oo ay horeynta ay dhibcaha horeyso ayaa wuxuu keeni karaa inay game balan dheelaan waxaa kaloo xasuus mudan in arsenal koobkan keliya yahay koobka usoo haray ciyaarahooda xataa waa limited waa lasii sheegi karaa arsenal toban ciyaara usoo haran jeclaa sax arsenal toban ciyaara usoo haray wax walba hal dambiilay ku shubatay meesha city oo la tartamayso ee rajo kale dambiil kale laba dambiil kale ka qabto sida maxaa la yidhahdaa marka arsenal waxay dheeli kartaa ayaa la leeyahay game balan ah inaysan dhibco badan dhumin tusaaloo kale man city gurigeeda markay imaato in ay bareejo qaadato taas micnaheeda waxay turjumaysaa wax dhibica kamaysan dhumin liverpool ay tagtay laba dhibic inay ka dhunto oo bareejo kale ay qaadato taas marka advantagekan ah dhibcaha ayaa wuxuu keenaa xaalad kasta oo khatara kaa bixin kara waa hadday arsenal sidii hadda ay usoo rogaal celisay ciyaartii mancity kadib lix kulan isku xigtay ciyaartay way badisay rogaal celinta ay wado haddaysan joojin aniga ahaan intaa khibradda kubadda u leeyahay labadaas kulan ama saddexda kulan ama shanta kulan ee u dhiman way ka dabaalan kartaa ayagoo natiijo fudud qaadan kara oo waxba u dhimayn
kashabalaal ahaan falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta aada ula socda horyaalka waddanka ingiriiska haddii masraxa lagu soo saaro oo lagu yidhaahdo lacag ku dhigo arsenal iyo manchester city sanadkan iyaa koobka guuleysanaya
aniga ahaan markaa su-aasha saas ii weydiisid waa sax manchester city ayaan ku dhiganaya inay ku guuleysanayso manaha iyada taasa laga raacayo foomka streekarka uu ku jiro yarkan goollelyahooda qaabka uu ku jiro in any time ay gool heli karaan ayaa la qiimanaya iyo dardarka ay qaybtan dambe kusoo kacday mancity ciyaartooyda dhan difaacay usoo wada kaceen waa ogahay waxaa lagu dhaliilaa arsenal in ay ciyaartooy la-aan hayso micnaha cabirkii sare weli mancity ha haysto taas khalad yaa loo fahmay laakiin waxaa advantage hadalkayga hadaa ku laabatay advantageka ama natiijada fiican siin kara hadda tusaale sideed dhibcood ayay ku waaberisanaysaa mancity iyay la leedahay kulanka ugu horeeya liverpool haddaa wax yar kuftid kulankaas waa advantage usii zaa'iday kooxda arsenal dhibca adiga lagaa sugaayay arsenal soo qaadata kulankii koob iyo tobanaad arsenal way haysataa jeebka ugu jira adiga ma haysatid iyo waxyaabo kaloo aan qiimeynaya jirto ah daal xagga maskaxda mancity ku imaan kara tobanka geemee dambe maadaama ay yihiin koox horyaalkan laba jeer soo qaatay focuskooda weynna uu jiro champions league oo loo saadaalinayo labawan inay ka yihiin marka aniga city awoodeeda ma liidaayo laakiin advantage arsenal haystaa waxaa ila qaba boli morson bol morson wuxuu leeyahay ma jirto qof meel inta soo istaaga dhihi karo arsenal sanadkaa waxba uma hayo meeshay ka saartuu leeyahay markii guuldaradii city iska dhaqday arsenal waxay meesha ka saartuu leeyahay ma qaadayso ma dhihi kartid marka marka adiga doodaada marka adiga doodtaada waxay tahay inay isku dhowdahay labadan kooxood oo ay ku xiran tahay ciddii fursadeeda dayacda iyo ciddii ka faa'idaysata waa tahay si fiican weliba erey waxaa loo isticmaalayaa ah fiirso ereygaas waa taqaanaa arsenal can steal the league way xadi kartaa aad iyo aad aad iyo aad yacni laga awood badan yahay marka la eego ciyaartooyda dhinac kasta marka dhinaca xatooyada waxaa loo isticmaalaa waa sheekadii lester city oo kale koobka ay ku qaaday fursadaas oo kale haystaa waagaag dhegeystayaal guud ahaana xubintaana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan ee kulan dambe oo mascadoodu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a mar kale haddaan qodobada wararka caalamka ugu dambeeyey in dulmar waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaal saaka ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe warbaahinta rasmiga ee dowladda federaalk soomaaliya oo soo xiganaysa taliyaha ciidanka dhulka sarreeye guuto maxamed tahliil biixi ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay iska difaaceen weerar uga yimid al-shabaab ayna dileen soddon ka tirsan kooxdaasi dhinaca kalena warbaahinta taageerta al-shabaab oo soo xiganaysay afhayeenka al-shabaab cabdicasiis abumuscab ayaa sheegtay in ay weerarkan ku dileen siddeed iyo labaatan ka tirsan ciidamada dowladda iyo macawisleyda deegaanka ilaa hadda si madax bannaan looma xaqiijin sheegashooyinka labada dhinac wasaaradda difaaca ee dalka ukraine ayaa sheegtay in qarax ka dhacay waqooyiga gobolka la haysta ee crimea uu burburiyey gantaalada ruushka oo lagu siday tareen duqan magaalada jankoy ee ruushku maamulo ayaa sheegay in goobtaasi ay weerareen diyaarado aan duuriyo lahayn ukrain ayaa ku dhawaaqday duqaymaha balse sida caadada u ah si cad uma sheegin in ay ciidamadeedu ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale haddii la xaqiijiyo waxa weerarkan noqon doonaa weerar dhif iyo naadir ah oo ay ciidamada ukrain ku qaadaan gobolka karemiya halkaasi oo ruusku goostay kuna darsaday dalkiisa sanadkii labadii kun afar iyo tobankii markana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawaacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhowhuur igadhowhuur igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowhuur igadhowhuur igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sida dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli
heeskaasi uu nagu loqanayay fanaanka beer dilacshe ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
dhabankaaga ruuxu leh dhibka cagama soo